فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya eeyaha tababaran oo laga furtay xaasaskooda sababtu maxay tahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo arrinkaasi ka hadlay ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena dhuuxa allaha uu naxariistee mid ka mid ah nabadoonnada wilaayaadka islaamiga ah oo ku geeriyooday magaalada galhareeri ee gobolka galgaduud waa kuma nabadoonkaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qaar ka mid ah gabdhaha soomaalida ee ku dhaqan dalka yuganda oo ka baxay diinta islaamka mid ka mid ah waalidiinta ku nool dalkaasi oo ka hadlay xaaladda dhabta ah ay ku nool yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay xaqiijin weyday waxyaabihii laga sugayey oo ay ugu weyn tahay la dagaalanka xarakada shabaabulmujaahidiin mid ka mid ah falanqeeyaasha reer galbeedka oo sheegay weerarkii biij fiyu inuu muujinayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weli awood u leedahay fulinta howlgallo waaweyn weerarkaasina ay dhici karto inuu bilow u yahay howlgallo kale oo waaweyn oo soo socda nuxurka hadalka falanqeeyo ka tirsan xarunta diraasaadka ee sahan risiij ayaannu idin haynaa waxaa dunida maanta laga diiwaangeliyey khasaare baaxad leh oo xagga dhaqaalaha ah kaasoo ku habsaday shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka gaar ahaan kuwa laga leeyahay waddammada reer galbeedka warbixin umuurtaa ku saabsan ayaan idiin haynaa qodobadaasi wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaan caawa ku soo diyaarinay barnaamijkeenna waa mar kaliya dhuuxa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa labada bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga waafaqsanna shanta bisha siddeedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka allaha u naxariistee waxaa magaalada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah galgaduud ku geeriyooday naqiib cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah naqiibka ayaa u geeriyooday xanuun saacado kooban hayay aaska janaasada naqiibka waxaa ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada galhareeri kuwaasuu isugu jiray ansaar iyo muhaajiriin cabdikariin muuse casir waxa uu taariikh ku leeyahay halganka jihaadiga ah ee ka socda soomaaliya isagoo ka mid ahaa odayaashii dhaqanka ee kaalinta lixaad kale ku lahaa hardankii ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada dhexe waxa uu caan ku ahaa samafalka iyo taxriidka jihaadka cabdikariin muuse casir waxa uu imaam ka ahaa masjid ku yaalla galhareere qaar ka mid a xerta masjidka ayaa iyaguna ka tacsiiyey geeridiisa waxaana ugu horeeya abwaantaakow maclin ciise waxaana ugu horeeya abwaantaakow maclin ciise bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun madhinta waa ilaahay walaalkeenna cabdikariin sheekh cabdikariin muuse casir caleyhi raxma raaximiin ilaahay baa oofsaday isagaana ol adduunka keenay xoogaa adiga camri dhilana ilaahay wuu soo siiyey camrigiisana ilaahay waa u barakeeyey weliba aad iyo aaduu mataqaanaa ugu dhowrsanay inta aqoon ahaa oon leeyahay wakhtiga hadda igu arag dambaysay oo aan isheege intaana sagootin horteer muddo hadda lix bilooda tafsiir ayaan iskula jirnay masjid isugu uu ka ahay ii sheege imaam ka ahay ii sheeg ayaan tafsiir nooga soco jiriyey anagoo jamaaco badana asigaa mataqaanaa ha noo saldhigahay dhowr marow isugu mataqaanaa how inta kasoo bilaaba berhabanaas oo baqara u dhameeyey oo baqara haddana ka bilaabo haddana berhabanaas u dhameeyey alxamdulilah maantaba insha allahu tacaala isagaa heesta ilaahay sida mataqaanaa aan uga rajaynayo cabdikariin inta aan mataqaanaa aan ka ogahay waxaan wanaag ahayna aanan ku arag waxaan khayr ahayna weligey aanan ku arag xataa meelaha oo sheega fadhakudirrada iyo aad buu mataqaana u karaahsan jiriyey masaajidkaasoo mataqaanaa isaga uu mas-uulka ka ahay kusoo soo aadi jiriyey ragga isagoo meesha masaajid ula barandow leeyaha xoogaa sheeko kaloo adduunya toogtoog lagu sheekaysanaya hadduu yimaado inkare waa la wareegi jiray gadaal u tegi jiray kitaabkiisa bisoo kala baxsan jiriyey hadduu amba juskiisa amba jallaadkiisa u akhrisaba akhristo kabacdi wuxuu dhihi jiriyey iska ilaaliya masaajidka haddii la yimaado sheekooyin aan ilaahay raalli ka inaha la iska ilaaliyo beydka beyd ilaahay waaye malaa'ig ayaa imaanaysa waa meel dikri ilaahay loogu tala kala kaliya waxaan idinka codsanayaa in fadhi kudurka la iska ilaaliyo afkiisa ana ka haaya asiga maanta ima maqlow haayo ilaah baa imaqlow haaya marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga tacsiinaya dadka muslimiinta khaasatan ehelkiisa khaasatan qoyskiisa meel kasoo joogaba sida runtii sheekh cabdikariin saacadihii ugu dambeeyey ama maalmihii ugu dambeeyey waxaan ka dareemayay inuu xoogaa imaamka asaga ahay inta badan lowlaa haddanu dad culummaho waaweyn masaajid ku argeen salaada idinka naga bixiya uu dhihi jiriyey xoogaa wuxuu dhihi jiriyey xoogaa gaasaa igu kacsan soo dheh dhahay galbihii ugu dambeeyey waan arkayey oo aan mikrofanka tegaynin oo shaag imaamka gadaashiisa istaagaya waan arkayey waa sheeg sheeganaya wuxuu ka sheeganayay gaasaa igu kacsan dhihi jiray kulley waa malakamowd laakiin anigu ma ogin waqtina lagu soo socdo habeenka geerida saacadihii aniga igu dambaysay habeen saqda dhexe ayaa mataqaanaa la qabtay wadaadka aad iyo aadoo mataqaanaa sida oo hunqaacyo camalow dhowr maryiri marka aaduu ugu soo celceliyey aadaa loo qabtay xilli oon isleehay saacaddu waxay aheed markaasuun lagu bilaabahayay sagaal saaco wax dhiman ilaa sideed saac inta u dhexaysay aheed xilga lagu soo booday waagu hadduu buriya salaada marka masaajidka badanaan ku baxno waan u tagnay asugoo waa roona hale waa lay cerbado cerbad gaasaa laygu dhufta dhahaya aadaana hadda u wanaagsanahay xalana waan hurdo xumay isugoo dhahaan u tagnay meeshii baan adkaarta ku saarnay waxaana dhahnay hurdaf wanaagsan insha allahu tacaala magaalada xaggeena u baxnay waan xaafadahaan qaxwo doonanay qaxwada intaan jirnana haddana waana la soo wacayo waxaana la yidhi sheekh cabdikariin ilaahay ha u naxariistaana la soo dhah
sideedaba ahadka ilaahay isku xiro ummaddaa ilaahay ku xiraaba waxaan xasuustaa janaasadiisii qaab safka loo toosiyey in la waayay oo la yaabay khalqiga isku soo curjiyey ilayna inta annagaana aragna maahine inta soo socotoo soo wactamaysaaba ka sii badneedba khalqi aad u fara badana ka soo qaybgal intaan joogay degmadan galhareeri aas noocaasa iyo janaaso axad intaas lagu tukaday anigu maarag reer galhareeri waxay aad ugu ammaanan yihiin ragga walaalahoodae muhaajiriinta haddii midkood ilaahay oofsadaa matii rabbi u timaaddo duugta inay ka qaybgeli jireen ay janaasada ma aragtay ka soo qaybgeli jireen ajirkaasi aad ugu dadaalayeen qabriga iyo nidaamkiisa iyo maamulkiisana ay maamuli jireen laakiin axad ilaahay oofsaday intaan jooga galhareeri ee sheekh cabdikariin janaa'isada lagu tukaday ee khalqiga isugu yimid anugu weli kumaa arag hadda kadib ma ogin laakiin intaan joogay kumaanan aragba axad wuxuu ahay aad iyo aad dadka ugu weyn qof walbana ay isu sheegaysay sheekh cabdikariin allahu naxariisto wadaadka sheekh cabdikariin war ma ka haysiin waa ilaahayaa oofsaday allahu naxariisto qofkii afka kala qaadaba u ducaynaysa khayrkaasaana ku naqiinaba mid ka mid ah wiilasha cabdikariin muuse casar ayaa si kooban uga hadlaya geerida aabbihii adinkan ajri xasanaad allah idinka siiyo aabbahiina qabrigiisa ku jiraa qofkii wax ku sheeganaya oo xuquuq ku sheeganaya ee magaalada joogta inay soo wargina soo wargeliyaan aan diyaar u nahay waa joogayna in saddex beriya insha allahu tacaala marka ilaahina waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasiciyo aniga da'da aan jiro waaga dhib aabbay kuma aanan maqal qof sheeg ku sheegtana weli ma aanan maqal ilaahay waxaan u rajaynayaa su-aashiyaa ku socotee in ilaahay u fududeeyo oo ilaahay u sakhiro oo ilaahay subxaana watacaala oo u fududeeyo ilaahay u sakhiro adduunyada ilaahay kuma dhimin inaan ilaahay aqiro ku dhimin saasaan ilaahay ka rajaynayaa dhammaantiinna waxaan idinka codsanayaa hal mar inaan wada tiraadin cabdimuuse allah iska cafiyo adinkan ajri xasanaad allah idinka
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xagaaga warbaahintaan furqan ayaad dhegaystayaal la socotaan qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir wararka ka imaanayo magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ayaa tilmaamaya in xabsi halkaasi ku yaalay ka baxsadeen rag ku xukunnaa dil toogasho guddoomiyihii hore ee gobolka mudug aana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka san yar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka wuxuu ku sheegay in tiro ka mid ah maxaabiista uu dil ku xukunnaa ay xabsiga ka baxsadeen wuxuu arrintaasi ku tilmaamay mid laga xumaado loona baahan yahay in saraakiisha maamulka ka ah xabsiga loogala xisaabtamo sida uu warka u dhigay ilaa iyo afar ayaa la sheegay inay ka baxsadeen xabsiga kuwaasoo aan la ogin halkii ay aadeen waxay ciidamada maamulka gaalkacyo dhanka puntland ay wadaan baadhitaanna ay ku raadinayaan ragga ka baxsaday xabsiga maamulada ka jira dalka ee ku daaban shisheeyaha ayaa si gardaraa xabsiga u dhiga dhalinyarada soomaaliyeed kuwaasoo dhabarka loo saariyo eedeeme ay beri ka yihiin oo ay ka mid yihiin inay fuliyeen dilal toogasho ah ayna ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab xisbiga wadani ee somalilan oo xulfo siyaasadeed la samaystay ururka ka ah xisbiga wadani ee maamulka somalilan ayaa heshiis xulafeysi ah la galay ururka ka ah oo ka mid ah ururada ugu cadcad ee doorashooyinka soo socda sanadkan labadan garab ayaa ku heshiiyey qodobo dhowra oo igu muhiimsan yihiin in ururka ka ah taageerayaashiisa u codeeyaan musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro waxaa kaloo labada dhinac ku heshiiyeen in xisbiga wadani saami ka siiyo xukuumadda uu dhisi doono haddii uu soo baxo qodobada kale war murtiyeedka labada dhinac ku qorna ayaa sheegaya in xal loo helo sidii loo soo celin lahaa gobolka sool ay gacanta somalilan ka sanadkii aynu soo dhaafnay fulidda dastuurka ayaa ka mid ah waxyaabaha labada garab ay ku heshiiyeen si gobolka u dalsaami qiibsigiisa uga helo xukuumadda uu soo dhisi doono wadani haddii uu ku guulaysto doorashada saddex iyo labaatanka nofembar labada kun afar iyo labaatanka weeraro iyo xasuuqyo ka dhacay marinka khaza oo geystay khasaare kala duwan ciidamada yuhuudda waxa ay duqeyn xoogan uu xagga cirka ay ka geysteen magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza duqayntaasina waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan sidoo kale waxay duqeen la dhaceen ciidamada saynada yuhuudda deegaanka almudaaxin ee dhaca koonfurta magaalada dirilbalax waxaana halkaasi ku shahiiday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeen la dhaceen goob ay iskugu yimaadeen dad barakacyaal ah oo ku taala deegaanka talal hawa ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay wararku tilmaamayaan afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tirabeel ah sidoo kale waxay yuhuudda weerar rasaaseen ka geysteen bariga xerada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaana halkaasi ka dhashay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxay sheegtay in saacadii aynu soo dhaafnay ciidamada yuhuudda ay deegaano dhaca marinka khaza ka geysteen duqeymo iyo xasuuqyo gaarayay ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale dadka xasuuqyadani ku shahiiday waxay gaarayaan in ka badan afartan ruux halka ay dhawcaduna gaarayaan toddobaatan iyo kow ruux oo kale xasuuqyadan oo dhacay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay si gaar ah u bartilmaamaysadeen dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda caafimaadka in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun lix boqol labaatan iyo saddex ruux halka ay dhawcuduna marayaan ku dhowaad sagaashan iyo kow kun afar boqol lixdan iyo sagaal ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahana soo aadan suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana si indhala-aana u bartilmaameedsanayso dadka barakacyaasha ah dhaqaale burbur baaxad leh oo maanta ka dhacay caalamka iyo shirkadaha ugu waaweyn dunida oo khasaare adag dhex jiifa waxaa dunida maanta laga diiwaan geliyey khasaare baaxad leh oo xagga dhaqaalaha ah kaasoo ku aabsaday shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka gaar ahaan kuwa laga leeyahay waddamada reer galbeedka waxaa si lama filaan ah u burburay dhammaan shirkadaha saamiga adduunka halkoosu dhici ugu xoogana uu ku dhacay qiimaha dahabka qalinka iyo lacagta xidhan ee loo yaqaano bitcoin shirkadaha ugu dhaqaalaha badan ee waddamada maraykanka iyo jarmalka ayaa khasaare baaxad leh la kulmay maanta sarifka saamiga dalka jarmalka ayaa laga soo calaamadeeyey hoos u dhacdan labiyo toban boqolkiiba oo maanta oo keliya ah halka lagala socdo dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga adduunka ee dalka maraykanka ayaa maanta la soo dhigay tilmaamo deyrin ah taasoo saameyn ku yeelatay badi suuqa adduunka shirkadaha tiknolojiyadda maraykanka ayaa maanta oo keliya waxaa khasaaraha gaaray lagu qiyaasay boqolkiiba shan ilaa iyo boqolkiiba sagaal waxaana shirkadaha khasaaray ka mid ah shirkadda meta ee facebook shirkadda google microsoft iyo kuwo kale si guud suuqa saamiga maraykanka ayaa maanta oo keliya khasaaray laba trilyan oo dollar burburka nidaamka caalamiga ah ee dunida ku amartaagleenaya ayaa ku xidhan burbur soo gaara maraykanka kaasoo ku imaan kara dagaal sokeeya oo dalka ka qarxa ama dhaqaalihiisa oo dhulka gala waxaana haddii maraykanka burburo ama awoodiisu aad isku dhinto ay shakila-aan aqoon-yahanada iyo falanqeeyayaashu tilmaamayaan in nafis dareemi doonaan muslimiinta ku dhiban dunida oo ay ugu horeeyaan reer falastiin ururka shiicada ee xuuthiyiinta oo maraykanka diyaarad daronna uga soo riday waqooyiga dalka yemen wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in mar kale maleeshiaadka xuuthiyiinta ay dhulka soo dhigeen diyaaradday leedahay dowladda maraykanka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee taabacsan wakiilada iiraan ee dalka yemen ayaa lagu sheegay in ciidankooda cirka ay dhulka soo dhigeen diyaarad daron ah oo nooceedu yahay m q nine xilli ay dulhihaabaysay hawada gobolka sacda ee waqooyiga waddankaasi sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya bilihii mey iyo juun ee sanadkan ayay xuutiyiinta sidoo kale gobolada maarib iyo albayda ugu soo rideen diyaarad daron amerikaan ah diyaaradda m q nine ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan dowladda maraykanka waxayna qiimo ahaan joogtaa soddon milyan oo dollar dowladda masar oo ka jawaabtay warar sheegaya in dalal shisheeye ay ka iibiyeen madaarkooda xukuumadda alqaahira ayaa ka dhawaajisay keliya in maamulka madaarka ay ku wareejisay hay-ad madax bannaan oo gaar loo leeyahay golaha wasiirada xukuumadda alqaahira waxay dhanka kale xuseen in la ballaarinayo duulimaadyada liboorka islamarkaana kor loo qaadayo dhinacyo ay ka mid yihiin amniga iyo masaalixda garoonka ururka shiicada ee xisbullah oo gantaallo ku weeraray xarumo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin jaliilil aclaa ururka shiicada ee xisbullah isku magacaabay ayaa wuxuu gantaallo iyo diyaarado ku weeraray shan xarun oo ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada jaliilil aclaa waxayna sheegeen ururka in halkaasi ay ku bartilmaameysadeen askar ka tirsan ciidamada saynada yuhuudda iyagoo bayaan ay subaxnimadii hore maanta soo saareen ku sheegay dilkii ay ciidamada yuhuudda u geysteen fu-aad shukur oo ahaa hogaamiye ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda ayaa waxay sheegtay in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee ku qaraxday meel u dhow xarunta ciidamada yuhuudda ee deegaan ku yaala jaliilil aclaa waxayna geysatay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira maamulka sahaynada yuhuudda ayaa dhankiisa wuxuu qirtay in halkaasi looga diray sargaal sare oo ka tirsan milatariga maamulka gumaystaha kooxaha gacansaar kala leh maamulka shiicada ee tahraan ayaa waxay kordhiyeen weeraradooda ka dhanka sahaynada yuhuudda waxaana waddamada dhacabariga dhexe ka taagan cabsi ah inuu ka qarxo dagaal ballaaran oo u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinac ah iyo sidoo kale iiraan iyo xulafadooda oo dhinac ah dhowaana ayeen ahayd markii uu maraykanka bariga dhexe ku soo daabulay askar diyaarado iyo maraakiib dagaallo hor leh isagoo tilmaamay inay yuhuudda ka difaaci doonaan weerarada iiraan iyo xulafadeeda isagoo tilmaamay inay yuhuudda ka difaaci doonaan weerarada iiraan iyo xulafadeeda intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
falanqeeya ka tirsan xarunta diraasaadka ee sahar resich laguna magacaabo matt braydon ayaa shaaca ka qaaday in weerarkii bichview uu muujinayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weli awood u leedahay fulinta howlgallo waaweyn weerarkaasina ay dhici karto inuu bilow u yahay howlgallo kale waaweyn oo soo socda waxa uu sidoo kale tilmaamay in sirdoonka dowladda federaalka iyo ciidankeedaba aanu sugi karin amniga caasimadda muqdisho haddii ay ciidamada shisheeye isaga baxaan waddanka oo dhanna ay dhici karto in amniga faraha uu ka sii baxo waxa uu la hadlay telefishinka aljaziira qaybtiisa af ingilishka haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa tarjamada nuxurka warka falanqeeyahan ka tirsan xarunta sahan ee ka faaloota arrimaha amniga iyo daraasaadka iyo siyaasadda geeska afrika maad ayaa soo koobaya Thank you, Tom. Yes, this is a it's a really terrible, um, a horrific attack, and um, it's the worst such attack we've seen for for many months. So it really suggests that Al Shabaab is now trying to signal uh, that it is uh, reestablishing its operations.
kani waa weerar aad u argagax badan dhab ahaantii waana weerarkii ugu xumaa ee bilo gudahood ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho wuxuuna muujinayaa in al-shabaab ay mar kale dib u bilaabeen howlgallada qaraxyada ah ay ka fulinayaan muqdisho weerarka dhacay waa fashil amni oo aad u ballaaran bishii maarso ee sannadkan waxaa jiray weerar kale oo lagu qaaday hotel kana dhacay muqdisho waxaa kale oo jiray howlgal baxsasho ah oo ka dhacay xabsi ku yaala muqdisho kaasoo ay ku lug lahaayeen dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab laakiin howlgalka liido ayaa ah kii ugu khasaaraha badnaa oo aan noociisa arkin tan iyo sannadkii la soo dhaafay qaraxyadii liido waxay muujinayaan labo arrin oo kale ah in ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka aanay awood u lahayn inay sugaan amniga caasimadda arrinkanna ma ahan mid la yaab leh ama kedis ah laakiin ayaga ayaa horay u sheegtay in amniga caasimadda uu yahay mid sugan oo gacantooda ku jira tani waxay caddayn u tahay in howlgalka midowda afrika uu ahaa cidda sugaysay amniga xarumaha dowladda ee magaalada muqdisho ayaguna waayadii u dambaysay ay degeen bannaanka caasimadda haddana ayba bilaabeen inay ciidankooda dhimaan oo ay soomaaliya isaga baxaan beddelkoodana waxaa gelaya ciidan aad u yar laakiin ma aaminsani in ciidankaas beddelaya atmis ay sugi karaan amniga dalka waa markii labaad oo ay ciidamada atmis dib u dhigaan bixitaankooda soomaaliya waxaana aaminsanahay inuusan jirin wax isbeddel ah oo uu soo kordhin karo dib u dhacaa si gaari kara ilaa janawari
I don't think it's a risk. Uh, the slowing down was just a, a, what they call a technical pause of three months, and it's the second such pause. But a three month delay in, in redeployment really won't make a difference. The issue is that there will be slightly more than 10,000 African Union troops come January next year under a different name, uh, with a slightly different mandate, but essentially in the same posture. Um, and that's just not enough to conduct the sorts of operations they've done in the past. And it leaves the Somali federal government essentially alone to confront al Shabaab.
iminkana waa xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan xubintan oo aan boqol xalqo ka soo dhagaysannay ayaan dib ugu soo celinnay maadaama bulshada in badan ay codsadeen haddaba caawa xalqada shanaad iyo doctor qorax cabdulqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa jira dad badan oo aaminsan haddii hilibka la cuno ama caanaha la cabo in laga qaadayo cudurka boroseelaha aan kuugu sii daree dadka qaar waxa ay ka go-een hilibka ariga iyagoo sheegaya in boroseele ay ka qaadayaan marka ma saxba oo hilibka oo dhan iyo caanihii miyaa la iska dhaafayaa bismillaah waa mahadsan tahay brucellosis cudurka la yirahdo waa cudur jiro waa cudur zoonotic disease ah ama laga qaado ama xoolaha ku dhaca animalska ku dhaca waana cudur la yaqaano caana cudurka marka wuu ka imaan karaa xayawaanka laakiin waxaan faahfaahinayna qaabka uga imaan karo cudurkan waa laga qaadi karaa geela hilibkiisa lo-da ariga waa goormee waa markaan la karkarin ayagoo cayriin ah cayriinkana soomaalida kuma cunaan etoobiyaanka kale ku badan oo cayriin ku cuna marka soomaalida cayriin kama qaadaan ilaa ma ogiye gabar hilibkii gacanta ku hayso gacmaha aan dhaqanin oo hilibka day gacmo gacmaysay kadibna toos u cuntay gacanta ku cuntay raashin ku cuntay ama weelash ku dhaqday waa suurtagal saas laakiin ma jirto hilib ari iyo hilib geel iyo hilib lo looma kala saarayo haddayba la kariyo lagamana qaado dabkaa dilaya waxaa kaloo jira caanaha ayagana caanaha ayagana waa lamid caano geel caano lo-aad caano arig kulli waa laga qaada haddaan la karkarin laakiin haddii la karkariyo oo weelkii saaka lagu keenay aan dib loogu calinin weelka lagu karkariye laga cabo weelkii saaka lagu keenay aan dib loogu calinin taasi waxaan isleeyahay ayadana waa hilibkii oo kaleeto lagama qaado marka ummadda ha cunay hilibka geela lo-da ariga caanaha ha cabeen laakiin laba mid hilibkana halasa karkariyo dabkaa dilaya hilib ari keenaya keliya ma jirto hilib ari keliya ma keeno lo-da way keentaa geela way keentaa laakiin waa goorme waa haddaan la isa karkarin caanaha lo-da sidoo kale iyo ariga geela waa isku mid kulli waa in la karkariyo haddii nidaamkaas la maro insha allahu tacaala waa kulli waa lagu cuni karaa وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markana muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya eeyaha tababaran ayaa laga furtay xaasaskooda sheekadaasi ayaa hadalhayn xoog leh ka dhalisay baraha bulshada maanta ilaa iyo shalayna dadku waa ay isla dhex marayaan afhayeenka booliska dowladda federaalka cabdifataax aadan xasan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xaalad takoor ah ay wajahayaan ciidamadooda u qaabilsan eeyaha waxbaar ah waxa uu sheegay oo uu carabka ku dhuftay in askartaasi laga kaxaystay xaasaskii u dhexeeyey islamarkaana ay daayiriyeen eheladooda tallaabadaasi ayuu sheegayaa in loo sababeeyey hawsha ay ku jiraan oo ah mid aad u liidata islamarkaana aysan dadku raali ka ahayn isagoo sheegaya in haddii eeyahaasi ay soo badiyaan aysan haysan cid ay u tababaraan oo la shaqaysa eeyaha lagu midabta kooraa qaarkood ay goob fagaara ah naagihii ay qabeen looga furtay oo la yidhi nin ay wada gabadhayna ma qabaayo soomaa ee naftiisa huray ogolaaday inuu eyga luuqadiisa barto la tababarto dareenkiisa barto tilmaamihiisa barto ogolaaday gabadhi looga furtay hooyadii lagu ay ku midabtakoorayso aabihii ku midabtakoorayso ninkii ogolaaday ee maanta magaalada muqdisho dhexdeeda jagboonjiyada waaweynna laga soo gala hadda eeya jooga laakiin eeyihii haddii lasoo badiyo walaalkeeyo waxaa meesha taalla yaa soomaali ee lagu qanci karaa in eeyan loo tababaro
إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa tahay qaar ka mid ah gabdhaha soomaalida ah ee ku dhaqan dalka yuganda ayaa waxa ay ka baxeen diinta islaamka oo ay ku dhasheen cabdicasiis maxamuud waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ah ee ku nool dalka yuganda waraysi dheer uu bixiyey waxa uu kaga hadlay xaaladda dhabta ah ee ay ku nool yihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi waxa uu ka dhawaajiyey in dhallinyarada gaar ahaan ardayda soomaalida ah ee ku nool dalka yuganda uu ku dhex baahay fasahaad iyo dhibaatooyin kale dadka kirishtaanka ah ee dalkaasi ku dhaqan oo qaarkood ay yihiin etoobiyaan iyo eritariyaanna waxa uu sheegayaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay geeyaan goobaha lagu tunto islamarkaana lagu cabo qamriga iyo xashiishka arrinka kale ee murugada leh ee uu ka dhawaajiyey ayaa ah in gabdhaha soomaalida ah ee ku dhaqan dalka yuganda si gaar ah magaalada kambala ee caasimadda dalkaasi yihiin kuwa ugu badan ee ku aafoobay dhibaatadan hablo badan ayuu sheegay inay diinta islaamka ka baxeen oo ay gaaloobeen kuwaas oo sidoo kale ka shaqeeya inay diinta islaamka ka saaraan soomaalida kale ee ku nool dalkaasi wallaahi runta marka laga hadlo haddaan idina dhacdooyinkaasaan gelayaa gobolkaan fidaya erewadaydanaan hadda dul marayey waxay ka turjumayaan qaabka loola socon karo ilmaha ceebayntu macno maaha ceebayntu waa macno maaha marka aan runta joogo arday badan baa drop out noqotay waayo ardaydii waxaa soo dabagalay qolo etoobiyaan iyo elatariyaan oo waxay u fureen muqmaarado meelsi bahashan dee tuubadaa lagu cabo khamriga lagu cabo jaadka lagu cuno qolqol bay u sameeyeen oo lab iyo dhadig loo fasaxaya anigu intaan ka hadlayo ardaydu dhan maaha ardayda qayb badan oo wanaagsan baa ku jirto oo aniga barsantayga soo qaatay wallaahi waa masiibo anigu wax kale kuma tilmaami karo nin wiil oo mas-uuliyad sheeganaya oo islaamnimo sheeganaya oo gabadhiisi intuu diray yiri orda wax baro isagaaba khayrul mas-uul waayo gabadhu xagee usoo socotaa yay ku soo socotaa yacni waxbarashadan aad sheegayso iyo iyada yaa ku muhiimsan kalaamka ilaahay iyo gabadhan aad dirta yaa muhiimsan gabadhaada diin ahaan waxay tahay bartaad geenaysa inaad gacantaada ku geyso kaga soo qaado kuwa degan iska daa kuwa maqan waayo daaq bay soo gashay rogmaya gabdhaha jira qaabilsan oo gabdhaha beyne bixiya run baan kuu sheegaya xayaadkanaan kuu sheegaya iyo gabdhaha gabdhaakay waa loo soo dirsadaa waddankan waxaan odhan karaa yacni gabdhuhu inay ku lumaan mooyaane boqolkiiba hal baa ka badbaada meesha wiilashu saddex ama afar ka badbaada hal baa iyaga ka badbaada bil markay joogto ama laba bilood horta xijaabkay siidaysaa maro walba intaa qoortaa ku xiranaysaa mare aad moodo dusheeda in lagu torayna way qaadanaysaa okay gabadhiiba dee fasaad intaasaa ugu filan fasaad intaas ma seexanayso waxaa la tegayaa maxaan ku oran karaa xafladu gabdhihii way joogaan shirar baa la tegayaa way joogaan yacni kalaab baa la tegayaa way joogaan kuwaa dariiqyada laga hela annagan baa ka qaadnay dariiqyo iyagu khamre ka dhargay kan kaxaynayana madow maaha nin waddankan u dhashay maaha waa mid kaloo soomaaliya gabdhaha gabdha khayr leh oo masaajidada ku xiran oo wanaagsan way jiraan laakiin waa boqolkiiba hal masjidka ugu weyne soomaalidu leedahay masjid tawxiid gabdhaha ku xiran haddii laysku soo koobo konton ma gaaraan intee kun baa jooga marka konton adigu inta kun ee joogta ka soo saar inta kale meeda masaajidkan wuxuu sameeyey maxad islaamiya ayuu sameeyey intee dhigata barsent intee la dhigata waa maxad islaamiya gabadhu hadday u tagto culummada oo ay tiraahdo waxaan u baahanahay diin inaan barto shilna ma haysto iska daa culummadee ganacsatada ka bixinaysa meeda gabadhaas ma la helayo boqolkiiba hal markay soo baxayaan akhlaaqda dhowrsanaanta aamusnaanta dhinac isu qabashada waa waxaad ka dareemayso masaajidada markay ku xiran yihiin dumarka laga hadlo laakiin in badan oo ka midi way luntaa aabbaha marka ama hooyada soo ama walaalka soo diraya walaashii cidlo u soo diraya aduma ilaahay baad ka xigmad badan tahay subxaanahu watacaala ilaa isagaa xanibay inay iyadoo alloona socoto keligeed iyada inay socoto ilaahay baa ka xanibay dadkan maskaxda ka xanuunsan ee maqlay waxbaa dimuqraadiyad hore anagu diin baanu leenahay dimuqraadi ma naqan diin baanu leenahay diinta iyadu meeshayna tiraahda ka joogana waanu ka joogi meeshay tiraahda aadana waanu aadi meesha waxa ugu daran waxay tahay gabadhu waxay huwan tahay magacaagii waxay huwan tahay kii diineed waxay huwan tahay kii shucuubeed run baan kuu sheegayaa yani kuwo badan baa hadda lagu qabaa waddankan oo dadka waddankani bayraha intay ka heleen ku guursadeen waxbarasho loo soo dir ha annaganoo jiiman ka soo baxaynay nagala hor yimaadaan iyagu niman waddanka u dhashay la socda labana hadli kartidoo xuniyo uma lihin soo fahantin ma kuwaa kiristaamoobay oo diintaba ka bax waa gabdho soomaaliyeed diintaba ka bax oo u doodaba ama se loo soo diraaba inay gabdhaha diinta ka saaraan yacni gabadha qofka waxaan leeyahay islaamka ee ashaacata ee maanta codtaygu soo gaaro ilaahay uga xishoo waxaad samaynayso cid kalaa ka xishoo gabadhaada haddii lacala ay dhacdo in gabdhihii aad wax barto aabe ama hooyo soo raaca ama walaal ku soo dar muxramkeedu hala socda gabadha muxramka dadku waxay u haystaan gabadhu maxaad ka ilaalin maxaa laga ilaalin waaye sharafteedaa la ilaalinaya biibi gaadbaaba ilaahay kuu qoray maxaad ku diid gabadha soo muslimada waxaan leeyahay ninkan muxramka wax kale ha u qaadan adduunka ilaahay dadka madaxda staaf baa la raaciyaa sooma gabadha mu'minadaana staaf ilaahay wuxuu uga dhigay ninka inuu daba joogo waalidku dadka wax baranaya waddankan waa dadka waalidku daba joogo dhaqdhaqaaqiisuu la socdaa been uma sheegi karo xilligu wuxuu og yahay jaamacaddiisuu uga daba tegi karaa weliba jaamacadaha waddankan wuxuu ku fiican waalidka aad bay u ixtiraama laakiin anigu waxyaalaha ku waaninaya dadka muslimiinta ah ee ilaahay garanaya anugu intaan ilaahay garanay waxba igama gelin waayo dee muslimnimo haddaan ku kala tagnay soomaalinimana kama rab gabdhahooda ha ka daayeen jaamacadaha ay u soo dirayaan dadka hadda lacalla aan ammaani kara waxaa ka mid a dadka mastarkaa inta badan dhallinyarada mastarka dhigata waa dad aad u khibrad badan waayo dhibaato iyo boodbood way soo mareen laakiin wiil yaroo dugsi ka soo baxay ayaad iska soo ambinaysaa isku mid ma gabadhna waa ka soo baxday dugsi sanaad soo ambinaysaa waa labaatan jir shahwadeedii oo dhan baa cirka ah maskaxdeedii oo dhan baa cirka ah sida loo rogay looga faa'iidaystaa waa ilbiriqsiyo ilbiriqsiyo weeyaan yacni heer waxay gaadhay yacni fasaadku wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyey buu gaaray ama culimo ha noqoto ama odayaal ha noqoto siday u qeynayeen way aamusan
إلهي بعيد العمى لدين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay xaqiijin weyday waxyaabihii laga sugayey oo ay ugu weyn tahay la dagaalanka xarakada shabaabulmujaahidiin waxa uu sheegay in dagaalka uu xasan sheekh ku cilaamiyey mujaahidiinta uu fashilmay qorshaha xasan uu sheegayna uu ahaa in muddo sanad ka yar uu gobolada dhexe kaga saarayo al-shabaab mashruuc aan u ansixinay lana ansixinay yani wixii qaban laheedaa ku caddaa qodobka koowaad wuxuu ahaa la dagaalka argixisada marka waxaa ku jiray cadaaladda iyo dhisida garsoor madax bannaan waxaa ku jiray maxaan ku rahdaye yani soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah ku jirtay yani markaad wixii xukuumadda inoo keensatay aan dib u qiimeynay dagaalkii bilihii hore ama sanadkii ama labadii sano ugu horreysayna waa lagu jiraan lahaa halka uu taagan yahan aragnay la xureeya meelo badan la xureyn waa laga soo baxay jab badanna ciidamadu waa ku gaaray ma fahamti waqtiga la qabsadayna dee muddo kooban ay ahayd marka in yani xataa yani maanta hir shabeelle iska day bari hir shabeelle iska badaaya wuxuu ahaa yani madaxweynuhu yani ku talagalkiisa siduu markaa sheegayna ama qorsheynaya wuxuu ahaa bariga hir shabeelle iyo galgaduud inuu kaga soo dhammaanaya wax sanadka yar iska dhaafay bariga hir shabeelle ee galgaduud ee nimanka hadda weli joogaan maanta xoogaha aan helaynana weliba nimankii de inay dhiiranaan kasii qaadeen dagaalkii lixaad kala ahaa hogaan xumo dartiis dhibka dhacay inay nimankii hataa dhiiranaan kasii qaadeen hadda maxaan ku rahdaa aan ogsoyn xogtooda haynaa waxaa intaas sii dheer marka oo yani aad og tahay qorshaheeda waxaa ka mid ahaa de dagaalkii yani waa kaa halkaas hakaday marka horena waxaan aaminsannahay inaan yani ku talagal iyo qorshe lagu gelin sababtoo ay tahay cadowga waa kuwa kus waxaa ka mid ah dagaal markaad qaadaysa sideedaba waa inaad og tahay dadka aad la dagaalamaysid xog rasmi inaad ka haysid waxay kaaga fiican yihiin iyo waxay kaaga xun yihiin oo kaaga liitaan adigana aad og tahay waxaad kaga fiican tahay iyo waxaad kaga liidantay inaad og tahay inaad og tahay yani yani ta- kaarta dagaal oo cad oo saraakiisha ku shaqada leh waxaan inay dejiyaan hogaamiyaan daliisha kow waxay ahayd horta yani daraasad lama sameyninba number one midda labaad waxay tahay meeshaan toban iyo dhowr sano nimankaan haysteen waxay aheeday saraakii loomana daynin hogaankii dagaalka looma daynin raggii yani saraakiisha takhususaadka kala duwan ee hogaanka iyo dagaalka ciidamada soo qaatay nimankan dagaalkoodana dagaal dowlad ka dowlad iyo dagaal xuduud ma ah waa dagaal kooxo dagaalka kooxana qorshayaal gaaruu leh oo lagula dagaalamo marka waxay noqotay dagaal maxaan ku dhahday saraakiishii ciidanka hogaaminaysay ama ururada ama hogaanada kala duwan hogaaminaysay aan loo daynina madaxweyne iyo wasiir aan xog badan haynin meel hebel gal igala soo hadal meel hebel wax ku dhisan horta qaladkaas u ah qaladka koowaad aan ku dhalinayna waa kaas iyo xogta rasmiga ah oo nimankaan iyo sida loola dagaalami kaan qorshe rasmi ah aan laga gaarin marka yacni arrinkaas horta hadda xisaabtan maxaad idinka ka hadalsiyaad leedahay dagaalkii waxaan u jeednaa laba sano iyo dheeraad inuu socdo horumar badanna oo meeshii la rabay aan laga gaarin waa arrin arrinka labaad waxaa weeyaan waxaa- qodobka labaad mise qodobka saddexaad waxaa u ahaa yacni cadaaladda iyo garsoor madax dhisidda garsoor madax bannaan cadaaladda dee waad aragtaa maanta halka ay baasha joogto in wax alla wixii dan guud ama dhul dan guuda dowladda ay leed maanta hanaan aan sharci waafaqsanen loo xaraashayo akaawyo shakhsiyadan ay ku dhacayaan dhisid garsoor madax bannaan nunkiisa baa sheegi
إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaana caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan waxaa igala qayb galay wariyaasheena mahad cubayd iyo cabdiraxmaan badar aniga ayaa soo saaray oo idila socsiinayay dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم